wadadan asmadow iyo isku xirta kismaayo oo ilaa labada kun iyo labaatan labaiyo tobankii ugu dambeysay in qof mas-uula maro ayaan soo maray iyadoo nabad ah oo laga sifeeyey shabaab laga soo bilaabo buulaguduud janaax cabdalle janaax cabdalle iyo buulaguduud janaax cabdalle ciidamada muddadan dambe way joogeen ciidamada dowladda jubbaland markaa iyo dowladda federaalka kadibna waxa weeyaan laga soo bilaabo janaax cabdalle waa bartamaha kismaayo iyo afmadow waa lixdan kilomitr ay kismaayo u jirtaa ama afmadow u jirtaa maadaama boqol iyo labaatan kilomitr afmadow iyo kismaayo isu jiraan laga soo bilaabo janaax cabdalle ilaa afmadow oon la soo marin ilaa labada kun iyo labaiy tobanki labaiy tobanka ugu dambeysay labada kun iyo saddex iyo labaatanka qudhigeed dhinacbay ka mareen ciidamada yimid aagan oo ka yimid kismaayo wadada mayna soo marin marka wadadaasu waa taariikh maanta in la furo saldhigga ugu weynay ay nimankan u deganaayeen waa dhulkaas aan hadda kuu sheegay harboole laga soo bilaabo mataqaana janaax cabdalle ilaa ilaa afmadow laga soo gaaro harboole waxaa kasoo dhacdaa wadooyin badan oo dhowr ah oo ka yimaada dhanka mataqaana buaale iyo jirib ka yimaada waana isku xiraha wadada meesha isku xirto weeyaan ciidamada shabaab ee aadaya ilaa badamadow badhaadh eriyadeeda iyo ilaa xuduudka kenya oo dhankaa xeebta mataqaana wadada ay marayeen weeyaan oo afmadowi udhexeysa kismaayo waa saldhig hadda ciidankeena degan waayo waxaad ii sheegtaa wadadan aad marayseen dad rayid ah ma ku aragteen maxaad kala kulanteen ha ha rayidka de tuulooyin baa ku yaala dhexda waxa weeyaan marka laga soo tago janaac cabdalle waxaa ku taalla tuulo la yidhaaho khalaawlaha marka laga soo tagana waxaa ku yaala mido oo meeshii mutorada ahaa harboole tuulay ahayd dadkii daadka biyaha galeen waxay u qaxeen xagga mido oo shan kilomitr u jirto marka oo ciidankeenu degan yahay xero ciidan baa hadda ku taalla marka harboole iyo mido iyo dhulkaas de waxa weeyaan xoolihii baa jooga geeli baa jooga xoolihii baa jooga oo dadkii reermiyigii baa degan marka tuulooyinka marka laga tago marka dadka rayidku de waxa weeyaan dhib bay ku qabeen nimankan oo xoolo badan bay ka qaadi jireen oo ay ku sheegeen mataqaanaa zakaad oo hadda waa ay ka qaadeen meelaha qaar idinku marka ma si madax bannaan baad u marteen oo baabuurtiina rayidkaas ka wadateen mise ciidama idin galbinay maya maya maya ciidan baa ciidan baan la socday aniga ciidankeenaan la socday macnaha waxa weeyaan wadda weli gawaari rayida meesha ma marin maadaama ciidamada dee dagaala iyo meesha ay ka dhaceen maalmahan dhow ciidanku way ka wareegsadaan hadda masaal gawaarida afmada weli way baxaan kismaayo aada way ka wareegaan waxay maraan wadda kore oo caglibaax udhexaysa qooqaan iyo afmadow halkaasa ka dhacaan beerxaani way kismaayo ka aadaan marka weli gawaarida shacbiga ma bilaabanin maadaama meesha ay noqotay meel hadda lagu dagaalamay maalmahan lagu dagaalamay laakiin waxa weeyaan hadda wax wax khatar ah oon ka arkay ma laha waddada waa caadi shacbiga deganaana dadka aada bay usoo dhaweynayaan marka imise saac bay kugu qaadatay boqol iyo labaatanka kilomitr kismaayo ilaa afmadow inaad ku gaarto haddii aan toos u socon lahayn waxay noqon lahayd saacada adi marka u badato saddex saacadood bay noqon lahayd laakiin de waan annagaa hakanay meelo badanaan ku hakanay waaya marka ciidanku inay degaanadaa tagaan shabaab ay kala wareegaan saldhig hore wa u dhici jirtay su-aashu waxay ahayd mar walba inteen leeg bay sii joogi karaan ma ku nagaan karaan horumar ma kasii samayn karaan halkaasoo degaano kale ma qabsan karaan waad soo aragtay waad la sheekaysatay waad la safartay maxay kuula muuqataa adiga hadda inay dhici doonto qorshaha haarunow waxa weeyaan madaxda waa is aragnay madaxweynaha jubbaland arrintaa oo ka wada hadalna waxa weeyaan qorshuhu hadda ciidamada hadda meeshaay joogaan shabaab kama foga oo waxa weeyaan wadada isku xirta afmadowi kismaayo markii loo socdo kismaayo bidax dhanka jilib waxa weeyaan meel la yiraaho oon ka fogeen oo lagta dhinaca kale ah qumbi ilaa weelmaro iyagaa jooga waxaa jooga shabaab xaggana afmadow markii hadda xagga kale looga baxo waqooyiga looga baxo afartan kilomitr meesha la yidhaaho xagar iyagaa jooga marka dhulkaa in la qabtaa qorshuhu yahay oo ilaa bu-aale la socdo iyo iyo iyo jilib haddii ay dhinaca kale marka jilib waa xagga in laga yimaado dhanka maxaa la dhihi jiray laamiga oo jamame sunguni jamame halkaa in laga yimaado halkana in bu-aalena in laga tago afmadow xagar la tago laga sii socdo bu-aale la tago qorshaha waxa weeyaan deegaanka in la sifeeyo weeyaan haddii ilaah yidhaaho ma aha ma aha nidaamkii hore oo kale inta meel la tago laga noqonayo had qorshuhu waxa weeyaan dalka in laga saaro nimankan oo lala diriro waa garta nidaamkaa horeed ka hadasha waxaa ku jiray in la tegey hadda ka hor weelmaarowda aad sheegtay xagar waa la tegay ciidanku way tegeen haddana markiiba waa laga soo laabtay inkastoo weelmaarow qarax culus loogu geysta ciidanka marka sax weeyaan maxaa kalsooni ku siinaya inay markani ka duwanaan doonto howlgalladii hore
mana qorshaha ciidanka maalintaa tagay waa had intaan hadda ila socoto ciidan le-eg toban gaari oo mataqaana qoryaha qoryaha saaran yihiin iyo ciidan intii saarnaan lahayd bay ahaayeen laakiin hadda waa ka badan yahay de waxa weyaan ciidanka hadda waxaan ka hadlayna kumayaal waaye laba kun ciidan ku socda oo ku dhowaayaan ama ka badan marka waxaa qorshuhu waa qorshe lasoo had lasoo diyaariyo wey maaha kaasu wuxuu ahaa in la tago oo lasoo fiiriyo oo saxan ahaan u ahaa inkastoo ay meesha la yiraahdo welmaado sidaa sheegtay qarax ka dhacay ciidanka oo gaari ay ku qarxiyeen ciidamadii oo mataqaanaa saldhigii meesha welmaaro fadhiya gaari lasoo galeen oo khasaarana ay geysteen laakiin xagarna dagaal weyn kama dhicin waa laga ceyriyey welmaarona waa laga ceyriyey waagaas gaarigan bay lasoo galeen maahayn wax kaloo khasaaroy sameeyeen oo dagaal ee ma jirin laakiin waxaa looga noqtay waxay ahayd qorshaha wuxuu ahaa markii horeba sahan buu ahaa laakiin haddeer waxa weeyaan waa waa kama dambeyn waa kalaba dambeyn weeyaan